waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tahriibiyayaasha si ulakac leh ay badda oogu daadiyeen dad ay ku sideen laba doonood iyagoo markaasina dadkaasi lagu qiyaasay inay isku gaadhayeen marka laysku daro saddex boqol oo qof goobta dhacdadani ay ka dhacday labada maalmood ee isku xigay inay tahay dhulxeebeedka dhaca koonfurta waddanka yeman iyadoo la sheegay dadkani in ay la kala socdeen laba doonood oo markaasina goobaha dadkaasi ay ka yimaadeenna la sheegay inay yihiin labada waddan soomaaliya iyo etoobiya hay-adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhacdadani ay tahay mid naxdin leh oo iyadu bani aadannimadana ka baxsan dhacdadan ayaa la sheegay inay tahriibiyayaashu dadka ku soo dhoobeen doomo aad u tabaryar iyada oo ay markay ku soo dhowaadeen xeebaha dalka yeman kuwaasoo baryahan dambe ilaalooyinkooda aada loo adkeeyey ayaa tahriibiyayaashu dadka ku qasbeen in ay iska daadiyaan oo ay badda ku daataan dadkan oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa sida la sheegayo waxay u badnaayeen dad iyagu aad u daayar oo da-doodu ay ka yar tahay labaatan sano qiyaastii konton qof ayaa la xaqiijiyey in ay badda ku dhinteen halka dad ka badan soddon qofna lala yahay jesse muller oo ka tirsan hay-adda i o m ayaa sheegtay in arrintani ay dhacday markay doomuhu u soo dhowaadeen dalka yeman dadkan qaxootiga ah ayay tidhi waxaa laga daadiyey doontii ay ku socdeen ee loogu waday dhankaas iyo waddanka yeman sida muuqata waxaa iskudhac ka yimid nimanka tahriibiyayaasha ah iyo goobahaasi xeebaha maamulada ka jira haddaba tahriibiyayaashu halkaasi baqdin ay ka qaadeen ayna ku calool adaygi waayeen inay kusii dhowaadaan xeebahaasi markaas ayay ku amreen in ay qaxootigu isku daadiyaan badda iyagoo weliba xoog u adeegsaday qaar ka mida dadkii ka badbaaday ayaa awood u helay in ay xeebaha soo gaadhaan taasoo ay tahay meelaha hadda hay-adda i o mtu ay ka heshay dadka iyaga ah ayna kula wadaagtay qisooyinkooda labadan dhacdo ee qaxootigaas lagu halligay ayaa sida la sheegay waxay ka yimaadeen waddamada soomaaliya iyo etoobiya sida la sheegayna dadkan ayaa da-doodu ay ka yarayd kana hoosaysay labaatan sano madaxa howlgalka i o m ta ee xafiiska dalka yeman ku yaala loren d bak ayaa waxa uu yidhi xaaladdii aadka u xumayd ee qaxootigu markii horeba la ilxumaayeen ayaa kasii dartay waxaa dhici karta in arrintani ay la xidhiidho xaqiiqda ah in ay jirtay in la adkeeyey dhanka ilaalada xuduudka marka taasi waxay keentay inay ka baqaan balse tallaabooyinka ay qaateen run ahaantii waa kuwo ka sii daran kuwii hore ay samayn jireen maxaa yeelay beddelkii ay ka istaagi lahaayeen in goobahaasi dadka ay u soo qaadaan waxa ay dhab ahaantii ku dhaqaaqeen in hawshoodii ay sii wataan oo halkaasi dadkana ay ku laayaan warbixinta qaramada midoobay ka soo baxday ayaa lagu sheegay in sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka gudihiisa ay soo tallaabeen gacanka cadan dad ka badan kontan iyo shan kun dadkaas niskoodna lagu sheegay inay da-doodu aad u yar tahay oo ay weliba ka yidhihiin siddeed iyo toban sanno jir iyagoo la sheegay in saddex dalool meel ka midana ay dumar ahaayeen waxaana sidoo kaleeta la sheegay waddamada ay ka yimaadeen in dadkaasi ay ahaayeen soomaaliya iyo etoobiya bishii maaj ayay ahayd markii in ka badan afartan qof oo soomaali qaxootiya lagu dilay xeebaha dalka yeman kadib markii ay helikobter aagaasi ilaalo ka ahayd kana tirsanayd isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ee yeman ka howlgalaa ay tacshiradahu wiyeen dadkaasina halkaasi ay ku wada dhammaadeen isbahaysiga sacuudigu oo hogaamiyo ayaa iyagu dhankooda arrintaasi iska dheereeyeen oo diideen balse warbixin ka soo baxday qaramada midoobey ayaa lagu xaqiijiyey in isbahaysigaasi falkaasi dilkaa ay iyagu mas-uulka ahaayeen hay-adda i o m ta xafiiskeeda yeman ku yaalla ayaa sheegay in ay ku dhowaad laba kun oo qaxootiya ay iyagu bishii halkaasi ku qaabilaan goobaha xeebaha ah olivia hidon ahna gabadh afhayeen u ah hay-adda qaramada midoobe ayaa waxay sheegtay in xasaradaha dagaalka sokeeye ee dalka yeman ka jira aynan iyagu marnaba hakinin dadkii ka soo tacabirayay dhankaas iyo geeska afrika shaqala-aanta dhalinta oo aad ugu badan gobollada dadkaasi ay ka imaanayaan ayay tidhi oo ah etoobiya iyo soomaaliya ma ay arkayaan ayay tidhi wax fursada oo markaasi mustaqbalkoodu uu leeyahay marka ay waddankooda joogaan sidaa darteed tahriibayaasha ayaa waxa ay ka gadayaan dadkan sheekooyin aan waxba ka jirin ahna in halka ay u socdaan oo ah waddamada gacanka carbeed inay ka helayaan dhammaan fursadaha ay raadinayaan olivia ayaa intaasi waxa ay ku dartay in dadka dhibaatadani ay ku dhacday inay ka warqabaan inta badan caqabadaha ay wajihi doonaan marka ay tacaburayaan balse waxa ay sheegtay in sheekooyinka laga dhaadhicinayo oo aad horumar ugu yaboohaya ayaa waxa ay ka dhigaysaa dadkaasi inay naftooda ku biimeeyaan halis kasta oo ay og yihiin inay jidka waxa ay sheegteen kuwa wax tahriibinaya ay ka gadeen sheekada ah in goobaha ay u qaadayaan sida yurub iyo sidoo kaleete gacanka carbeed ay barwaaqadu ceegaagto ayna ka faqri goynayaan marka ay cagahooda saaraan tani waa arrintaba ay tiri keenaysa in ay ku go'aansadaan inay halaagaasi naftooda ku biimeeyaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali